alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin uma asalaatu wasalaamu cala cabdillaahi warasuulih muxamedi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira biidni illaahi subxaanahu wa tacaala maantoo bisha ramadaan ay tahay siddeedda ramadaan sannadda kun afar boqol labayo afartanka hijiriyada waxaan insha allahu tacaala masjidkeenan barakaysan ee masjidu rashiid inooga qabsoomi doona su-aaliyo jawaabo sheekheennu kaga jawaabi doono su-aalihi ay soo gudbiyeen dadweynuhu hadday noqdaan kuwo cabral whatsapp ku soo gudbiyey iyo hadday noqdaan kuwo warqada warqado ku soo qorayba su-aalahaasoo xidhiidhi la leh axkaamta soomka iyo siyaamka waxaa insha allahu tacaala inooga jawaabi doonaa shaykhuna alfaadil rashiid mucalin maxamuud cige ka hor intaynaan jawaabaha iyo su-aalaha dadweynuhay soo gudbiyeen inaan ku dul akhriyin waxaan kelmad kooban siinayaa sheekha suu wax inooga yidhaahdo bal fadliga siyaamka iyo soomkan aynu ku sugannahay wuu leeyahay waxaan ku soo dhoweynayaa sheekha falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidn illah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalama tasliiman kasiira assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad leh alxamdu lilaah ilaahay baa awal wa aakhiran wa daahiran wa baatinan awal iyo aakhir ilaahay baa mahad leh nicamka faraha badan oo ina siiyey ee kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon ilaahay baa ammaanta iyo shukriga iyo xamdiga ilaahay baa leh jalla wacalaa walaalayaal waxaynu ku sugannahay maalmihii bishii rabadaan ilaahay dee bilahana uu kala fadilay maalmahana waa la kala fadilay xataa dadkii bani aadamkii ilaahay baa kala fadilay dhulkii iyo buqcadihiina ilaahay baa kala fadilay waa maalmihii faadilka ahaa ee barakaadka iyo khayraadka u saaxiibka ahaa saddex bishaaraba ama saddex qodobo waa ku sugan yihin bishaa ramadaan qofka sooma ilaahay daraaddiina u sooma isagoo rumaysan dembigiisa waa la dhaafay man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi qofkaa bishaa ramadaan sooma iimaanan waxtisaaban iimaanan wuu ictiqaadsan yahay inay faral tahay ama waajibba inay tahay waxtisaaban ilaahayna ajarka ka dalbay ilaahay daraaddii buu soomaya wuxuu leeyahy soonkan ilaahayaa ka abaalmar dadka qaar baa dee iska raacinaya laakiin qofku waa inuu niyadda ku qabto inay ilaahay daraaddi ka tahay ixtisaab ilaahay isagoo ajarka ka dalbay gufira lahu maa taqadama min dembi calayhi salaatu wasalaam dunuubtiisii waa la dhaafay taasi waa bishaaro oo inaad ilaahay daraaddi u soomto aad ictiqaadsatayna faral tahay markaa taa inuu qofku ilaahay daraaddina u soomo man saama iimaanan waxtisaaba soonkaaga ilaali axkaamtiisana waynu ka warrami doonaa yacnii inaad soonka niyadda ku qabato ilaahay daraadi inaanad ujeeddo kale ama hadaf kaleba ama dee khaayo kale maqsad kale inaanad ka lahayn qasduka lilaahi jalla wacalaa ilaahay daraaddi inuu soomo qodobka labaad qofku habeenkii inuu tukado ilaahay daraaddi taraawiixda iyo qiyaamkaana man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi iyaduna waa la mid qofka habeenkii kaca salaadda cishaayo kadib weeyaan qiyaamka qiyaamuleylku ama rabadaanba ha noqdo dee ama habeenada kaleba ha noqdo qiyaamku cishaayo marka la tukado qiyaamuleyl baa la ydhaha salaadda la tukado ragcad baa ugu yar saddex iyo toban ragcadood iyo iyo dhowr iyo toban ragcadoodna waa la tukan karaa qofka habeenkaa haddaba rabadaan si gaara loo sheegay man qaama ramadaan qofka habeenkaa salaadda ilaaliya taraawiixda kaca ilaahay daraadduu kaca iimaanan waxtisaaban saasuu kacay ilaahayna ajarku ka raadinaya ilaahay daraaddii buu kacayaa lilaahi tacaala buu kacayaa wuuna rumaysan yahay inay tahay shay mashruuca shay sunno ah shay cibaade ah oo dee waa cibaada min alcibaadaat daacatun min adaacaat gufira lahu maa taqadama min dembi waxaa loo dhaafaa dembigiisii horo dhan gufira lahu maa taqadama min dembi marka salaadan taraawiixda lafteedu inaad ilaahay daraaddi u tukato ni ajarkana waxaad niyada ku haysaa ilaahay inuu ka abaalmariyo taasina qodob dembigaaga waa la dhaafaya qiyaamka aynu tukanayno dembigaaga waa la dhaafaya waa dee fursad maalmaha kale aan la mid ahayn yacni taraawiixdaasi waa fursad qaali ah oo qof ka faa'iidaysan habeenka leylatulqadriguna waa uu ku jira bishan bishan waxaa ka mid ah bishaarooyinkay leedahay haddee iyadu ay la gaar tahay qofka habeenkaa leylatulqadriga tukada man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban iyadana kelmadaasa ku jirta iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofka habeenkaa leylatulqadriga istaaga iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi habeenkaasu buu istaaga ilaahay daraaddii iimaankiisa iyo ictiqaadkiisana dee waa joogaa waa qofku muslimoo dee ictiqaadsan sharci shaygii inuu sharci yahay dembigiisa waa la dhaafay marka walaalayaal maalmaha dee qaaliga leylatulqadrigu tobanka dambuu dhacaa oo dee waa adiladu ama axaadiistu waxay tilmaamaysaa axaadiista saxiixa ahi tobanka dambuu dhacaa habeenkaana lagu dadaalo maalmaha kale ma laha laakiin rabadaan baa leylatulqadriga leh saddexdaa bishaaraba rabadaantaa leh soon iyo qiyaam iyo leylatulqadri dee halkee laga helaa rabadaantunbaa laga helaa meelaha kalena lagama helo waa bishaa rabadaan dunuubta waa la dhaafaa jannada waa la furaa shayaadiinta waa la xidhaa qofka sooman afkiisa raa'ixada urta qofka sooman afkiisa ka soo baxaysa atyab min cind allaahi min riix ilmisk afkiisa waxaa ka soo baxaya qofka sooman ilaahay agtiisa wey adyabu cinda allaah min riix ilmisk riixul miskiga waa dee miskigu waa waa cadarka nooca weliba dee carabta nooci ugu udgoonaa weeyaan afkiisa waxaa ka soo baxay wax la mida ma jira marka walaalayaal ilaahay hayna waafajiyo soonkeeda iyo qiyaamkeeda leylatulqadrigana ilaahay hayna waafajiyo qofkaanu dee ilaahay waafajin qaar inaga xoog badan baan soomanayn qaar inaga qaar sooma laga yaaba taraawiix baynaanu aqoono markuu tukadaba dhinacuun u dhaca ama uun dee intuu bahal daarto uun ka dhaca khadkaba dadka qaar leylatulqadriba ma yaqaanaan marka ilaahay baa qofka waafajiya tawfiiqda iyo waafajinta ilaahay baa haya allahayna waafajiyo subxaanahu watacaala habeenada soonkeeda qiyaamkeeda baaraka allaahu fiikum jasaakum allah khayra intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين